iskahorimaad hubaysan ayaa ka dhacay deegaanka abagbeede oo sideed iyo toban kilomitir u jira magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool kadib markii ciidamada dowladda soomaaliya ay weerareen fariisiin kooxda al-shabaab ay ku lahaayeen deegaankaasi waxay sheegeen saraakiisha ciidamada dowladda in howlgalkaasi ay qaadeen markii ay heleen xogta kooxda al-shabaab oo isku urursanaya deegaankaasi si ay weerar ugu soo qaadaan magaalada xudur taliyaha guutada sagaalaad qaybta lixdanaad ciidamada xoogga dalka yunis aadan xasan oo aan khadka taleefoonka magaalada xudur kula xidhiiray ayaa v o a u sheegay kooxda al-shabaab inuu khasaare xoogan ka soo gaaray weerarka ay ku qaadeen deegaanka abagbeedey islamarkaana ku dhowaad toban ruux ay kaga dileen dagaalka nimanka kawaariigtahay oo argagixisadahay islaamka dhabaay oo muddo soomaalida handakadan iyana nin sheegay oo waliba waliba dagaalas kala jarni hatana waliba waa helay meelin oo waliba waa eri abagbeday aniyo haskaruuriyan waan walkalaha ninjiyan shacabka iyo waliba waa ciidamada dawladda ni dhataan lay meelahan iskaruuriyan la nin sheegay markasta uuna maaba la nin ka mashquul uniba ku hormarni hadda markii la nin sheegay information ku ku helni confirmation dabceen ugu ku helni yaa waliba liibay yo fadhiyo la kaweerri ani oo waliba qaraha iyo dhibaatii bilaay bidagaarnay suufsane oo yo ban jeer garowno iyo meel ka galni alxamdulillah ilaahay nu guulan oo si hadee sidaadii bandeedtii sagaal qofna way ku dili inta gubalan wal ku dhaaway hub oo waliba waa intii midaas weyn waliba hubkii muwiinay beekan ku midayeen wala ku qaadi iyo aakiyaal iyo yana wala ku qaadi ciidamadii iyo waliba lasasuubi iyo shacabki gee waliba permissionkan gudbi iyo waliba dadki isku kaaladeen eriyada almaasiniina laha dhinaca ciidamada dawladda maxaa khasaare oo kasoo gaaray howlgalkaas ilaahay nin gargaari khasaare waliba waa hal qof hata dhaawac noo deeri ma jira alxamdulilah wal ilaahay inka mahad inanka shukri noo qabna dhamashiii dhaawacba maka qabna meeliyeeda meeli shaleediya oo saldhakadeen oo waliba isla markaas laha nin sheegi ilan bati hortaaba meelil kutabi walaha faa'ida umalehe marka ani meelil kadira un xaqiiqsaneehaay waan uni bani fadhijoon walinkasteedi dhanka al-shabaab wax wara lagama hayo oo ku aadan khasaaraha ka soo gaaray dagaalka abagbeeday ka dhacay iyo guulaha ciidamada dowladda ay sheeganayaan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo